magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland iyo weliba dhagakordhi xaafado suboylanka magadari horwadaag taasoo ka kooban kumang iyo xarumo adeeg bulsho oo laga tarigaliya xaalka waaree dadkaha ku barakaya dalka gudaashay munaasabadda hadagoyka xaafadii weliba ku qeybgalay goliyaalka dowladda maamulka gobolka nugaal kan degmada garowe bulshada dhandhasii guryaha iyo hay-adaha kula shaqeeya inuu shergeli qorshaga degmada garowe xaalka waaree dadkaha barakacay duga degmada garowe iyo guddoomiyaha gobolka nugaal yaan kuriin ku hadlay munaasabadda hadagoyka xaafadoo subay horwadaag roobka ma habaari jirin laakiin waa ka nixi jireen wax kalena ma aha daad baa qaadi jiray guryaha ku daroori jiray culays baa afuuli jiray waxaa usii dheera nimanka tuugadayo sandaqada intay hoos kasoo galaan alaabta ka xada gabdhahana ka kufsada baa kasii darnaan jirtay alxamdulilaah ilaahay maanta qof walba wuxuu degan yahay guri isaguu leeyahay oo sabra logadiisa haysto hadda isgaarsiintii iyo biyihii iyo iyo iyo korontaduna waa imaanaysaa mudane madaxweyne saldhigiina waa waa loo sameeyey oo saldhigii halkan waa waa waa ka furan yahay in allaale inta adeega bulshada ina ka dhimanna waa lainii dhammaystirayaa ilaahay idankiis sidoo kale mas-uuliyiin iska jara golaha wasiirada maamulka puntland iyo xildhibaanada lamada gole ee baarlamaanka iyo dhinishow ku hadlay munaasabadda xaafad cusub weeye wax walba inay cusayb noqdaan baa la qaatay iska fogeeya waxa khariban oo xaafadda kharibi doona beritoole haddii alla yidhaaho oo ay ugu horrayso mukhaadaraadkii qurunka iyo balaayada tan kaleetana wixii oo loo baahan yahay oo in muxuu ahaa deris wanaag wax la yidhaaha jira in deriskaa la ilaaliyo oo wixii dheeraada aynu ku soo kordhaa in maxay aad ka tashataan baa loo baahan yahay obsi lahayn oon buuq lahayn oo aysa xataa magaaladu ogeynoo arrimahooda aan la gelin intii la dhisayey ama buuqa dhalan dhul isku haysta iyo hay-adihii wax ka fuliyey aad baan maaragta ugu mahad celinayaa waxaa kale oo aan leeyahay dadka maaragtay lasoo raray halkan la keenay inay yihiin dadkii baahiyaha qabay oo u baahnaa in halkan la keeno
sidii aad maqlaysay dhulka kan kun guri weeye qiyaasta dadka ku noolna waa kun qoys kun qoys marka lagu dhinto dadhaan loo bedelana waxa waa lix kun oo qof soomaalida waxaa xeerkeeda waxa weeye saasikadeenna waxa weeye halkii qoys waa lix qof marka waa lix kun oo qof qiyaastii noqonaysa aad baan ugu faraxsannahay inaan dadkaa soomaaliyeed ee maanta degaanka helay inaanu kala soo qayb galno maamulka degmadana waxaan leenahay halkaa ka sii wada ee waxaa laydinka rabaa kuwa kan iyo kuwo kaleeto intaba inaa u qareentaan deegaanno dowladda hoose ay leedahay oo bannaan oo aan cidina lahayn oo aan cidi ku qabsan in loo diyaariyo dadka weli ku dambeeya meelihii ayaa loo baahan yahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane eliyaas ismaan lugator oo hadagooye xaafaddu sibi holwadaag weliba uu subogeeday qorashaha la kadhasi xaafadda oo isku kaaladeen dowladdiyo hay-adaha la shaqeeyow marka dee xaafadaha kale la tartami doontaan ammaanka iyo biliicda iyo waxyaabaha kale laga maarmaanka tacliinta laftigeedu insha allahu tacaala in xil badan layska saaro oo wasaaradda tacliinta iyo dowladda hoose iyo si iskuulaadka iskuulaadka ay dowladda hoose maamusho in iskuulka xaafaddan lagu daro oo uu helo dhaqaale iyo macallimiin fiican iyo si caruurteenna ee soomaaliyada halkan degan taa macnaheedu waxay arrintani ka markhaati kacaysaa siyaasaddii puntland inay xididaysatay waa xusuustaa xilligii doorashada lagu jiray cidda ugu badan la xodxotaadahayd lakiin waxaan manayaa geedi baa geedi waa xidigashadayo marka in loo abaacliyay rabtaa ciddii ciddii maaragtay wax ku gashata marka insha allahu tacaala waan barakaynaynaa magaaladan waa u ducaynaynaa xaafadda tan waxyaabaha ka dhimanna dowladdu way ka howlgeli doontaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee la rabaa inay idiin raacaan ammaanka ka mid a waxaa la rabaa inaad ammaanka iska xilsaartaan oo booliska xaafadda tan lala shaqeeyo oo xaafaddan ay noqoto xaafad ammaan iyo qurux iyo sharaf iyo intaba ku maaragtay suntan waxyaabaha kale ka dhibdhimanna la iska wada xil saaro maanta waxaan leenahay kusoo biiraa xaafadaha magaalada waaberi magac fiicanna waa laydin siiyey marka